fariintan runtii waxay ku socotaa igad waxaan doonayaa in halkan ka cadeyno in waddanka somalilan uu yahay waddan xora oo ka mid a waddamada geeska africa oo ka mid a bahda maxaan dhahday waddamada igad oo dadkiisuna ay xaq iyo xuquuq ay ku leeyihiin igad oo loo baahan yahay xaq iyo xuquuq ay ku leeyihiin in la siiyo maxaan idhahday xaqa uu leeyahayna in la mariyo isla markaana in qadiyadda somalilan ay ka mid noqoto qadiyadaha ajendaha ugu jira ee horyaalla waddamada igad shicibkeena dadka shicibka somalilan iyo dadweynaha somaliland o dhan meelay joogaanbaba waxaa aad iyo aada u muhiima in dadka reer somalilan meelay joogaanbaba shicib iyo dowladbaba maxaan dhahday ganacsato iyo dowladbaba inay meel uga soo wada jeedaan danta somalilan taas waa mid inaga wada dhexaysa gidigeenba weeye oo wax alaaliyo wixii wanaagay noo soo kordhan lasoo dhaweeyo gacmo furan lagu soo dhaweeyo saxaafaddu saan sheegayba waxawey waa qeyb waa dhardhaar aada iyo aad u muhiima oy tahay in la siiyo mudnaantiisa in la taageero in wixii xaq dastuurka uu siiyey la mariyo laakiin isla markaana waxaan saxaafadda ka codsanayda laftigeedu inay runtii ay ay dareento mas-uuliyadda ka saaran maxaan idhahdaa ee qaranka markaynu leeyahay ictiraaf baynu doonayna waxaynu doonay dad inaynu qancino qancintaa dadkaaynu qancinayna waxaynu u maraynaa waa miidiya weeye waa saxaafadda weeye noocay duntaba ha lahaate